wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland iyo jaamacadda kismaayo ayaa kala sixday heshiisyo iskaashi oo dhowr qodob ka kooban madaxweynaha jaamacadda kismaayo mudane dictor maxamed cabdi aadam oo heshiiska u saxay jaamacadda kismaayo halka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland uu heshiiska iskaashi u saxay wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed nuur cali ugu horreyn wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka jubbaland mudane maxamed nuur cali ayaa ka warbixiyey heshiisyada iskaasi waxaana uu sheegay inay xoogga saari doonaan wax soo saarka xoolaha iyo cilmiga xoolaha iyagoo kaashanaya jaamacadda kismaayo run ahaantii heshiiskan waa heshiis taariikhi ah oo aan muddo ku taameynay inaan la saxiixno jaamacadda heshiiska qodobada haddaan isku afgarana waa ilaa afar qodob oo kale ah sidii laiskaga kaashan lahaa kow dhanka waxbarashada deegaanada jubbaland oo hodan ku ah xoolaha nool iyo kuwooda kaleba ama xoolaha nool ma jirto ilaa hadda jaamacad bixisa ama daraasaysa waxyaaba la xiriira xoolaha ama kuliyadda xanaanada xoolaha wax bixi ma jiro sidaa daraaddeed annagoo arrintan ka duuleyno oo dardar gelinayno sarun u qaadayna sidii ay dadka reer jubbaland ay xoog u saari lahaayeen aan iskaga kaashan lahayn anagu iyo jaamacadda waxaan go-aansanay in heshiiskaas qodobka koowaad uu noqdo runtii waxaan heshiiskaas qodobada ku xusan ka mid ah sidii loo sameyn lahaa muqararka ama manhajkii yani lagu daraasayn lahaa college-ka ugu horreeya aan furi doono haddii lahayn managoo iskaashanayna qodobka labaadna in iska kaashno dhanka dhismooyinka infrastructureka waxyaabaha la xiriira qodobka saddexaad oo ah inaan si wada jira u sameyno cilmi baaris ku saabsan waxyaabaha xoolaha la xiriira sida caafimaadkooda wax soo saarkooda iyo waxyaaba lamid ah sidaan iskaga kaashan lahayn jaamacadda maadaama muddo ay soo shaqeynayso de jaamacad waxaan rabnaa in ogaaley badan lasoo saaro oo dadka soomaaliyeed ee waxay yaqaanaan haystaan la baro sababto waxaan nahay bulsho dheeman gacanta ku haysta hadan ka dhimanayso dhanka kale madaxweynaha jaamacadda kismaayo doctor maxamed cabdi aadam oo ka hadlay heshiisyada iskaasi ay la sixdeen ayaa bogaadiyey heshiiska isagoo sheegay in dhankoodu ay guul u tahay in markii ugu horreysay heshiis la galaan mid ka mid a wasaaradaha jubbaland runtii waxaan u mahad celinaynaa wasiirka maxamed nuur iyo wasaaraddiisa heshiiskan inay ka soo shaqeeyeen oo qeyb weyn ka yihiin oo aada iyo aada runtii u danayn hayaan sidii fildigan ama uu ku jiro ama wasaaraddiisan iyo jaamacaddu in iskaashi sameeyaan waxaana sheegid mudan inuu yahay heshiiskani midkii ugu horreeyey oo wasaaradda jubbalana runtii aan la qaadano waxaan ilahay ka barya mid midha dhala inuu noqdo tiimka ka soo shaqeeyana aada iyo aad baan labada dhinac ah iyagana ugu mahad celinhayaa